الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب إذا أسلم أحد الأبوين مع ما يكون الولد hadduu labadii aabbo midi islaamo oo looga jeedo aabbo iyo hooyo ilmihii dhalay maca man qofkee buu wehelinayaayo yakunu lwalad waladkuu raacaya aabbihii iyo hooyadii haddii uu mid islaamo keebuu raacaya can raafic bni sinaan annahu aslama ninkaas wuu islaamay wa abat imra'atuhu an tuslim afadiisii waxay diiday inay soo islaamto faatat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkay u timi iyadoo ashkatoon faqaalat waxay tidhi ina bnatii inantaydi wahiya fatiin naaska ayay ka gudhay macnaa fatiin waa qofka naaska markaa ka gudhay ayaa la aw shibhu ama wax sidaa la mid ah ayaa ay sheegtay oo macnaha inuu dee waktigii uu ka guray un ku dhow yahay wa qaala raafic waxa uu yidhi ibnatii qaala lahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam markaa inuu dee waxun ka yar dhiman yahay sanadku markaa halkaa erayadu waxkii ka yar bedelay macnaha qaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam manaa dee raafic markii iyada ay tiri waa inantaydi oo naaskay ka gudhoo saas oo kale anaa haynaya raaficna wuxuu uhi ibnati anigana waa inantayda waa inantaydi anaa qaadaya iyadina waxay tihi naaskan ka guriyo igama maarmayso qaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku markaa wuxuu yihi uqcudna axiyatan ar adugu halkaa fadhiisaninow macnaha raafic buu sheegaya wa qaala lahaa uqcudii naaxiya gabadhiina wuxuu yihi aduguna dhinacaa kala fadhiiso qaala wuxuu uhi waaqcada sabiyata baynahumaa inantii yaraydna labada waalid dhexdoodu fadhiisiiyey uma qaala markaa nebigu waxau ihi udcuwaahaa labadiinu u yeedha inanta mid walaba u gacan haadi isagu wuxuu odhan aabba kaalay hooyadeedna waxay odhan hooye kaalay famaalat isabiyatu ilaa ummiha inantii yarayd xaggii hooyadeedii kaafirada ahayd bay u baydhay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi allaahuma hdiha ilaahay ow hanuuni famaalat isabiyatu ilaa abiiha ilmihii inantii yarayd waxay u leexatay aabbaheedii islaamka ahaa fa akhadaha uu qaaday ilaa culimada jumhuurku waxay u badan yihin labada marka uu midkood muslim yahay inuu ka muslimkaa raacayo riwaayadanina waxa ay tilmaamaysaa in takhyiir iyo doorgelin la samaynayo waayo wilaayada iyo mas-uuliyadda waxay iskala ku habboon qofka muslimka ah kii kale u luminba fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraani ilaa akhiri alxadiid markaa xadiidkanna dee sidaa ka muuqanaysa nebiguba inuu la jeclaa calayhi salaatu wasalaam oo arrin tarjiixinaysa ama muujinaysa inuu ku fiican yahay waalidku inuu qaado islaamka ay ilmaha yarina kolka uu toddoba jir ka yaryahay hooyada haynayso hadduu toddoba jir gaadhana waa la door gelinaya haddii aanay guursanin gabadhu hadday guursatana aabbaha qaadaya baabun fi llicaan licaankiina waxa weeyaan saynu horeba usoo tilmaanay xumaan marka uu ku arko ninku xaaskiisa ama ura yeelata aanu lahayn ayaa loo ogol yahay inuu sino ku sheego kadibna sidaa ay ku kala dhaqaajiyaan iyagoo isla nacdaltabaya sidoo kale waladkiina uu ka hadhayo can sahl bni sacdin asaacidiyi ana cuwaymara bna ashqara alcajlaani ninka magacaa la yidhaahdaa jaa wuxuu u yimi ilaa caasim ibni cadiy caasim ibnu cadiy buu yimi oo seedine u ah odaygii reerkana ah xikmaddu ugu imanayaa sidaas faqaala lahu yaa caasim wuxuu idhi caasimow ara'ayta rajulan nin ka waran wajada maca imra'atii rajulan xaaskiisii maceeda nin ka helay macnaha iyadoo nin xumaan ku samaynayu helay la kulmay ayaqtuluhu fataqtuluunah ma intuu dilaaba idin idinkuna dili am kayfa yafcalu mise muxuu sameeyey adaanku weydiiye sallii yaa caasimu rasuula allah sala allahu alayhi wasalam can dalik caasimow orod nebiga iisoo weydiiye arrintaa fasa'ala caasimu rasuula allah caasimna nebiguu soo weydiiyey fakariha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu nacay nebigu almasaa'ila su-aalaha noocaas oo kale ah oo caabaha wuu ceebeeyey waar dadkan isqadfaya iyo waxaan inaga daayay xataa kabura jeeray ku weynaatay calaa caasim caasimkii su-aasha nebiga soo weydiiyey waxaa ku weynaaday maa samica min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam arrinkii uu nebiga ka maqlaa ku cuslaaday iyo diidmadii nebiga iyo dareenkii adkaa falamaa rajaca caasimu ilaa ahli caasim markii uu reerkiisii ku nooday uu ka mid ahaa ninkan su-aasha soo faray jaa'ahu cuwaymir ninkii arrintani ku dhacday baa u yimi faqaala lahu yaa caasim war caasimo buu ihi maadaa qaala laka rasuulu ullah rasuulka ilaahay muxuu kuu yidhi sala allahu calayhi wasalam war baan kaa sugaya jawaabtii nebigaysii faqaala caasimun baa yidhi lam ta'tinii bikhayr wallahi inaad wanaagii khayr ila iman khayr leh inaad sii farin buy qad kariha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu nacay almas'alata su-aashii allatii sa'altuhu canha su-aashaan weydiiyey nebigu iska soo taagay uu karaahiyeysta markaa igu waxba igamu jawaabin waar khayr kalamaan kulmin faqaala cuwaymir ayaa waxau ihi ninka ay boogtu bulbush bugtaa isagay dhibtaaye wallaahi laa antahii joogsan maayo xataa as'alahu canha ilaa aan nebiga soo weydiiye macaga dhiganayo fa aqbala cuwaymirun ayaa soo qaabilay xataa ataa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaa uu nebiga soo gaadhay wa huwa wasda annaas nebiguna dadku dhex joogaa nebigoo asxaabta dhex jooga ayuu ninkii nebiga u yimi faqaala yaa rasuula allah ara'ayta rajulan maca imra'atihi rajulan bal nin ka waran wajada maca imra'atii rajulan nin helay xaaskiisii oo mida xumaan ku samaynayo ayaqtuluhu fataqtuluuna am kayfa yafcal intii unbuu u dhiibay isagu ee intuu dilaabaydin idina dili miyaa talow muxuu sameeyaa mise uu iska joogaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi qad unzila fiika qad unzila fiika adiga waxaa lagugu soo dejiyey wa fii saaxibatika iyo ooridaadana aad ka cabanaysa qur'aan adiga iyo ooridaadii qur'aan baa ku soo degay fadhab fa'ti biha orodoo soco oo iyadii kee aan camal geliya qur-aankee qaala sahlun ninka xadiidka warinaya asxaabigaasi waxau ihi fatalaacnaa licaankii bay sameeyeen wa ana aniguna maca annaasi cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii nebiga la joogay falamaa faraqaa markii ay licaankii dhammeeyeen ee mid waliba shantiisii ka sii daayey qaala cuwaymir ninkiibaa waxau ihi kadabtu calayha waan ku been abuurtay yaa rasuula allah in amsaktuhaa haddaan haystaba hadday oori iisii ahaata anaaba been sheegayeyba fadallaqahaa cuwaymirun halaatan saddex buu sii daayey markaa saddex in la ridaana xaaraan bay hayd laakiin dee nebigu muu fasixina isagaa riday sidoo kale dee warkiiba uu dhammaado way kala tegeenoo saddexdu meelba ma helayaan saddexdu gabadh ay kala go-een ayuunbuu ka sii daayey markaa saddexdii dee cadhadu ka imanaysayba cidlay ku dhaceen qabla an ya'murahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam intaanu nebigu farin ayuunbuu isagu iska furay qaala bnu shihaabin baa waxau yihi fa kaanat waxay noqotay tilka taasi sunnata almutalaacinayn ninka iyo gabadha licaanka samaynaya waddada la mariyaa waa taa uu nebigu mariyey in la soo joojiyo la waaniyo mid waliba shantiisaa maro sidaa ku kala dhaqaajiyaan marka licaanku waa nooca ah qur-aankuna sheegay xadiidkuna kaayah can shl bni sacdi asaacidiy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala licaasim bni cadiy amsik ilmar'ata waar adigu gabadhahay caasimow cindaka agtaada ku hay xataa talida jeeray dhasho uur bay leedahaye bal gabadhahay caasimna waa ninkii su-aasha la faray odaygii reerku ahaa riwaayinka qaarkood waxay leeyihin inantiisay ahayd riwaayinka qaarkoodna waxay leeyihin walaashiiba ahayd sidaa daraaddeed buuhi bal intay dhalaysahay can sahl bni sacdin qaala xadartu licaanaha licaankoodii anigaa goobjoogu ahaa buuhi cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka agtiisa wa ana ibnu khamsa casharata sana shan iyo toban jir baan ahaa qaala fiihi waxau yihi uma kharajat xaamilan waxay noqotay kharajat bimacnaa saarat xaamilan waxay u baxday ama noqotay uur mid leh fakaana alwaladu yudcaa ilaa ummihi waladkii wuxuu noqday hooyadii mid loogu yeedho ina heblaayow baa la odhan jiraye ina hebelow may jirin markaa nataa'ijkii ka soo baxayey ama natiijooyinkii ka dhalanayay licaanka waxaa ka mid a waladku inuu hooyadii raaco oo isaga loogu abtiriyo loogu yeedhu dhaxlo oo iyadoo ay dhaxasho saas oo kale can sahl bni sacdin fii hadihi lqisati waxa uu ku warinayaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markii warkii dhammaaduu nebigu faallo saaray faallo iyo faaqidaad ayuu ka dabageeyey aan maanta dee iska un ogaansho uun oo laga yaabo waxyina inuu dee malaa wuxuun ka helay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida arrinku isu waafaqay laakiin dee faalladan waxba laguma salaynayo qaala markaa nebigu waxau ihi absiruuha bal hadda u fiirsada waxay dhali doonto fain jaa-at bihi waladkaa hadday dhasho adcaja alcaynayn iyadoo labadiisa indhood ay madow yihiin macnaha meesha wiilka halka madoobeaya aada usii madowda oo dee qofbaa indhihiisu ay brown yihiin mid kale ayay asraq yihiin ama bilu midna waa black markaa waa indhaha madow sida kuween oo kale hadday indhihiisu madow yihiin ishii baa macacadaanka wada madow ha u fahmin ishi wiilkeedu hadduu madow yihi cadiima alyatayn oo baryihiisuna waawen yihiin falaa uraahu uma malaynayo ilaa qad sadaqa waxaan u malaynayaa ninku inuu qadafka ku run sheegay oo tilmaantaa waxale ninka lagu sheegay wain jaa-at bihi haddii ay in ilmahaa dhasho uxaymira isaga oo cawlan oo cawl ah cawl kaannahu waxaratun la moodo indhabir indhabirtan meelahan gashaa kidaarada ee cadcad saasoo kale u cawlana cimiirka ah falaa uraahu ninkan u malayn maayo ilaa kaadiban inuu been sheegayaan u malayn oo dee isagaa midabkaa leh ninkan iyada wax ka sheegay ee ninkeeda ahaa ayaa midabkan leh marka ilmuhu isagu u eegyaho dee been buu ka sheegay haddii kaa hore ay u egaatana kii uu ku sheegay baa midabkaa lahoo run buu sheegay qaala wuxuu ihi sahal fa jaa-at bihi ilmihii bay dhashay calaa nacti lmakruuh tilmaantii la nacay isagoo leh tilmaantii la karaahiyeystay oo ahayd tii ka lagu xantay ama lagu sheegay inan kuu egaanayay can sahl bni sacdin bi hada alkhabari qaala fakana yudcaa alwalad liumi can sahlin fi hada alkhabari qaala siyaadooyinkii xadiidka iyo riwaayooyinku inahay la kala tagsanaayeen buu kuu kulminayaa fadalaqahaa nebigu ninkaasi wuu furay halaata tadliiqaatin cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga agtiisa faanfadahu nebigu waa socodsiiyey licaankii wa kaana wuxuu ahaa maa sunica waxa lagu sameeyey cinda annabiyi lagu sameeyey sunna sunnu noqday ama faanfadahu nebigu wuxuu fuliyey furiinka noocana nebiga agtiisana sunuu noqday waxaa ka dhalanaya gabadhu marka lacaankani uu yimaado inay dalqad lagu furo u baahan tahay sunnaduna noocaana waa loo fahmi karaa qaala sahlu waxau ihi xadartu hada cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam licaankan anaa nebiga ag joogay markuu ku ku waday famadat isunna bacdu sunnihii nebigi iyo hadyigiisi wuxuu ku tegay fi lmutalaacinayn labadii ninkii iyo gabadhii sidan oo kale mulaacanada u maray an yufaraqa baynahumaa waa in la kala kaxeeyaayo uma laa yajtamicaani abadan weligoodba aanay kulminba sida nin iyo hooyadii adduun iyo aakhiro ma kulmayaan labadaas markaa dumarka guurkoodu xaaraamta yahay waxaa ka mid a ta ninkuu la licaantamay can sahlin bi hada alkhabari qaala riwaayadana siyaado kalay sheegtay shahidtu lmutalaacinayn bu uhi sahl labadan ninkan iyo gabadhan anaa goobjoog ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa ana ibnu khamsa cashra shan iyo toban jirna waan ahaa fafaraqa baynahumaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xiina talaacana nebiguu kala kaxeeyey marka nataa'ijka lacaanka waxaa ka mid a furqa caajil ah markiiba in si toosa ama tilqaa'i ah ay u kala boodaan oo xadhigiibaa go-aya labada nacdasha intaasoo nacdalood maray oorinimo iyo wax sii soconayaa ma jiro waa la kala go-ay wa fii lafdin waxaa ku yiilay siyaado kale annahu shahida annabiya sala allahu calayhi wasalam saxaabiga nebigu goobjoog u ahaa faraqa bayna almutalaacineyn ninka iyo gabadhu kala kaxeeyey rasuulku faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yihi kadabtu calayha yaa rasuula allah in amsaktuhaa haddii aan sii haysta anaaba been sheego waa kii furay can sahlin bi hada alkhabari qaala siyaado kale wa kaana xaamilan uur bay lahayd fa ankara xamlahaa uurkeediina wuu diiday inuu diidaana waa gar hadduu ku qancay inaanu dhalin waa inuu iska deerifeeyaa waayo ilma aana dhalin inaad nasabadaada ku dartaaba xaaraana ilaa xoolo aanu lahaynna wuu qaadanayaa dadna wuu dulmiyayaa nasabadiina way qalloocanaysaa fa kaana ibnuha yudcaa ilayha inankeeda waxaa loogu yeedhi jiray gabadha ah iyada ina heblaayow uma jarat isunna sunnihii nebigu wuxuu ku dareeray iyo shareecadu fi lmiiraasi xagga dhaxalka an yarisahaa inuu dhaxlo iyada wa taritha minhu iyaduna isagay dhaxli maa farada allahu caza wajalla laha wixii ilaahay iyada uu qadaray iyaduu dhaxli weladkeeda marka macnaheedu waxa weeye weladku ina hooyo weeye hooyadu markuu dhinto weladkaasi way dhaxli kartaa isaguna iyadu dhaxlayaa sidaas weeye markaa sida uu dhaxlayana dee hooyadu waa la yaqaanayo marka ay u badsato dee waxay qaadanaysa ilmaheedu waxa uu ka dhinta tholo saddex meelood boqol kii sadexyo soddon inta kalena ayaa qaadanaya ilaa waa tan oo dee dad tola ma laha eh dee waa walaalihiisii iyabaa qaada ila walaalaha jiro dadkii ay dhashay iyaduna walaalihiiba iyagiina noqonaya haddii kalena masalatu raddi bay noqon kartaa oo lagu celin karaa can cabdillahi markaa nataa'ijkii lacaankaad halkaa ka fahamtayo labadii qof inay kala xaaraam yihiin inay kala furmayaan inaanay weligood isku soo noqonayn weladkii inuu raacayo hooyadii hooyadii wixii hooyanimadii way sugantao macnaha isdhexlayaan can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu ihi innaa anagu la laylata jumuca habeen jumce ayaanu joognaa fi lmasjid masaajidkii rasuulkaanu habeen jumce joognaa sawirkuu yaro bixinaya id dakala rajulu min alansaari fi lmasjid nin ansaartii ka midoo ka tuuraya ayaa masaajkiisa soo dhex taagay oo yaabsan faqaala wuxu uhi low ana rajula wajada maca imra'atii rajulan bal haddii ninuu xaaskiisii oo midi dulbaxay helo fatakallama bihi uu waxaa uu arkay ku hadlo jalatumuuhu waydin garaaci oo xadulqadaf baa laga jari aw qatala hadduu kii kow kaga siiyana qataltumuuhu way idin dili hadduu hadluu idhaahdo heblaayo waa loo baxay caddeebaa la odhan afar markhaati keen hadduu waayana way idin garaaci sideed sideetankii baa lagu dhufay hadduu kowba kaga siiyo aanu cidba la suginna isagiina waa la dili wa in sakata sakata calaa kayr hadduu aamusana cadhow la aamusi warnimay aniga arrinkaasaa isku kay taaganya wa in sakata sakata calaa kayr isagoo cadho iyo ciil cidh kaa marsanoo wuxuu yeelo garan lahaa ayuunbuu ka bidnaanayaa wallaahi baan ku dhaartee la as'alanna canhu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wallahi inaan arrinka nebiga weydiinayo ma qarsan karayo sidii kii nasa ninkii odayga ahaa la odhan jiray wuxuu yidhi haddii aanu hadallana waanoo hadal baas haddaanu hadallana waa afsalax ku dheg haddaanu aamusnana waa noo aamus baas buu yidhi ninkani wuu ku yar dhaweeyey malaa yar allakood bu ahaa kaas waayahay falamaa kaana min alkad markii aroorti la gaadhay ataa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fasa'alah nebigu u yimi uu weydiiyey faqaala low ana rajula wajada maca imra'atii rajula fatakallama bihi jaladtumuuha aw qatala qataltumuuha aw sakata sakata calaa kayr intii uu ragga kale u sheeguu nebigana duldhigay bal intaa iga qabo i warkaasaan hayaaye faqaala ninkii weliba wuxuu raaciyey allahuma aftax ilaahwna kala xukum allahuma aftax ilaahay ow faraj iyo fatxi baan ku weydiisanaya jacala wuxuu bilaabay yadcuu inuu ilaahay baryo ila uu arkaya waxa kusoo jaahisanaya fanazlat aayat licaan aayaddii licaankaa soo degtay taasina wuxuna sheegaysaa karaamaadka asxaabta min karaamaadki saxaaba annahum kaanu mustajaaba dacwa waxay ducadooda kuwa deg deg loo aqbalo sida aynu ku arkayna asxaabigaaba ilaahay baa soo dejiyay aayaddan waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihim fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllah hadihi اlaaya fabtuliya bihi dalika arajul ninkaasaa lagu imtixaanay min bayni الnaasi dadka dhexdooda dadka dhexdooda ayaa ninkaa imtixaankaasi soo maro ooridiisii waxaasi ay ku dhaceen fajaa huwa wamra'atu ninkii iyo afadiisii uu waxaan ka sheegayba waxay u yimaadeen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fatalaacanaa sidana aayaddu ay sheegtay bay licaankii mareen fashahida arajulu licaanka sawirkiisa iyo tilmaantiisuna waa sidan suuratu nuurba sheegtay fashahida arajulu ninkii waxa uu ku dhaartay arbaca shahaadaatin afar jeer bilaahi buu ku dhaartay inahu la min asaadiqiina inuu ka mid yahay kuwa runta sheegaya saas ole waxaa igu wallaahiya inaan run sheegayo wixii aan ku sheegay aanan ku been abuuranaynina waladkaana aanan lahayn uma lacana alkhaamisata calayhi markii shanaadna dushiisuu nacdal ku tuuray isagoo odhanaya nacdasha ilaahayna dushiisa ha ota buu leeyay in kaana min alkaadibiin hadduu beenala beenalayaasha ka mid yahy haddaan been sheegayana nacdasha ilaahay saa haygu ahaataba odhanaya qaala wuxuu uhi fadahaba fadahaba litalcana lital litaltacina gabadhiina dahaba dahabat bimacnaa sharacat wadafiqat waxay bilowday isu diyaarisay litaltacin inay iyaduna nacdalahan hurgufto faqaala laha nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxu uhi mah cagta udhig ka fiirso ha degdegin wuu yala hakinaya ila far baa yar godanaya faabat markaasay diiday fafacalat way samayso iyaduna shantii bay akhriday falamaa adbaraa markii ay jeedsadeen qaala wuxuu nebigu yihi lacallahaa waxaa laga yaabaa an tajii'a bihi inay la timaado aswada jacdan mid madow oo tima adag fa jaaءat bihi aswada jacdan sidii uu nebigu sheegay bay la timi oo ninkii lagu sheegay ayaa u egaaday macnaheed markaa waxa weeye dee nebigana wax looga sii sheegay calayhi salaatu wasalaam waa suuragal qariinooyinkii iyo calaamooyinkii markuu eegayna waxaa laga yaabaa inay u muuqato inuu ninku run sheegayo laakiin waddadaa kitaabku uu sheegunbaa la marinayaae calaamado kaloo dee lagu xisaabtamayaa baan jirinba sidaa daraaddeed haddii d n a-gii uu soo saaro qofkan inuu boqolkiiba sagaal iyo sagaashan qofkan u eg yahay oo sharciguna kan yahay sharcigunbaa la raacaya xagga dambena waynu arki doonaa lowlaa maa madaa min kitaab illaahi lakaana lii lakaana lii walahaa shaanu haddaan kitaabku jirin waa islaanta ah dhagaxii baan ku daldali lahaa buu nebigu laakiin dee kitaabkaa qasaba in la raaco can ibni cabbaasin ana hilaala bna umayata qadafa imra'atah asxaabigii hilaal ibnu umaye la odhan jiray xaaskiisii buu qadfay oy sinaysatuu yidhi cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga agtiisuu sidaa ka sheegay bishariik ibni samxaa ninka magacaa la odhan jiruu ku sheeguu yihi kaasaa ilmo ka dhalay macnaa ureeyey waxaa halkaa kaaga muuqanayana bani aadamku inuu dee gef ka dhacayo kabaa'ir iyo saqaa'ir labadaba arrimahan ina asxaabtii bay ka dhacayeen malaa'ig may ahayn iyo rusul macsuumiina waxay ahayn khalqi aada u fadli badan dunuubtuna ay ka dhacayso laakiin waxayn dad wanaagsan oo dembiga dee ka toobad keenaya ayay ahaayeen taasina fadli badnaantooda waxba uu dhimi mayso kullu bnu aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun mar hadday yihiin dad xeer ciqaabeedkii ogol xuduuddii iyo sharcigii diyaaru ah walxuduudu kawaafir wajawaabir wazawaajir xuduuddana ilaahay uu kaga dhaafayo wixii marka la mariyo xeer ciqaabeedkii idan bani aadam waa kaa waayahay faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi albayinatu awxadun fii dahri albayinatu calayk markhaataa lagaa rabaa ninow aw xaddun fii dahri haddii kale sideetankii baanu dhabarka kaaga dhufan ama waa inaad afar markhaati keentaa arkayay qaala wuxuu yihi yaa rasuula allah dood buu bilaabay idaa ra'aa axadunaa rajulan maca imra'ati hadduu ninku arko ooridiisii oo ninka sinaysanayo yaltamisu lbayina markhaatuu raadinaya waayahay yaanu firdhanayn bu maxaa dhigaya waa markhaati buu suuqa ka raadinaya fajacala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam yaqulu nebiguna wuxuu leeyahay albayinatu wailaa xaddun fii dahri annaga wax kale kuma hayno ama afartii markhaati baad keenaysa ama dee siddeetankii qadafkaan kugu dhufanayna ila qofkaad qadafto aad waxna ku caddayn weyday waxna ka sheegtay sineed arrinkeeduna aad u adagi nacnac iyo looma baahno dhataqlayne iyo dadkoo la iska yidhaahdo waa saani iyo waa saaniyadii waxaase qofka haddii waxaasi kasoo yeelaan ama waa cadde ama waa lagu hurgufaya taasina waxa weeyaan cawrada iyo cirdiga dadka muslimiinta inaan lagu dhiiran weeyey xoriyatu saxaafaya waxaa islaamka dhexdiisa kama socdaan kama shaqeeyaan qofku xalaashu xor u yahay laakiin xaaraanta xor uma aha marka xuduud bay leedahay xorriyaddu waa inaanay xaaraanta gaadhin qowl iyo ficilintaba gaaladuna intay wax walba xalaashadaan bay yidhaahdaan waa xorriyad faqaala hilaalu hilaal baa wuxuu yidhi waladii bacasaka bilxaqi nabiya inii la saadiq arrinka adkeebus ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartay adigoo nebiyahe hadda run baa sheegaya inii la saadiq hadalkiibuu adkaynayaa inaa jumle ismiya ah laamtii waxa tacriifu darab wixii wax lagu adkayn jiray oo dhan buu ku adkeeyey kullu daalika wuxuu tusinayaa qofka muduciga la idhaahdo muduci waa muduci un ama ka hadalkiisa ha cusleeyo toban jeer ha ku celiyo ama hal mar ha sheego qofku markuu muduci yahay markhaati waa lagama maarmaan nebi yuusuf dee qisadiisi oo adigii dhegaysanayay qur-aanka akriyey waxa weeye markii uu sheegay u yihi iyada ayaa eeryanaysay ee dacwaddiisii uu qadimay wuxuu uhi washahida shaahidun min ahliha hadda qof hadda markhaatina wuu jiraa dacwaddayda aan ku lamaanaynayo oo ehelkeeda ah marka qofka garyaqaanka ahi kuma xisaabtamo hadalkiisoo keliya misdaaqiyad kasta halaado miisaan kasta halaadee wuxuu sheego wuxuu ku ladha caddayn si hadalkiisu miisaan u yeesho waxaa kaloo halkaa inooga muuqanaya waxa qaraa-inka calaamadooyinka shaksiga runnimadiisa waxaa laguma xisaabtamaye waxaa shareecadu ay leedahay waddo cad oo la marayo taasun baa lagu xisaabtamaya ninkii markaa cataabna wuu bilaabay dabeedna wuxu uhi walaa yunzilana allah wallahi inuu ilaahay kusoo dejin doono uu kusoo dejin fii amri arrinkayga maash qur-aan yubri'u bihi uu ku beri yeelo dahrii min alxad ma yubri'u bihi ma yubri'u iyo yubari'u aniga yubri'u buu qoray laakiin waa laba ficiloo isku mid oo mucadda ah maa yubari'u iyo maa yubri'u bihi dahrii min alxad dhabarkayga wax ilaahay uu ciqaabtaa kaga dulqaado kiiskaa walla ilahay wuu iga jabin bu anigu cid kale waxba kama hayo markhaatina ma hayo ilahay baa ina maqlaya raggi subana way ahaayeenoo dee ila waxyigiibaa inaga ina inaga joogsade dee ilaahay baa hadlaya oo qur-aankii soo dejinaya fanazalat aayaddanaa soo degta والذينa yrmuuna أزواaجaهm وlam yakun lahm شhuhadaaء ilا أنfusuهm faqarأa xatىa balغa min الsaadiqin ilaa halkaa u dambayse uu gaadhay ayuu akriyay nebigu faاnsرف النabiyu salى الlahu عalayه wasalam nebigu wuu soo jeedsaday qur-aankii markuu akriyay waxyigii soo degay la kala xukumay faarsla ilayhima labadoodii bu uhi cid u diru irkeena ninkii horena mid buu ahaa kanina waa mid kale fajaa-aa way yimaadeen hilaal iyo saax iyo xaaskiisii faqaama hilaalu bnu umayata asxaabigiiba isa soo taagay fashahida wuu markhaatigiibuu akriyo macnaha wuxuu dhaarihiibuu maray wanabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna abhin buu ku hoos wadaa iyo hakin iyo joojino wuxuu leeyahy allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib fahal minkumaa min taa'ib allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib ilaahay wuxuu og yahay inuu midkiin been sheegayo fahal minkumaa min taa'ib waar mid toobad keenaya labadiina ma jiraa ka beenta sheegaya toobad keen wey waxaa iska macruufa laba qofoo toos isaga hor jeedaa inaanay wada run sheegayn ee waaqicu midunbuu waafaqsan yahay marka nebigu waa abhinayaa wuxuu leeyahay waar kollay midkiin baa been sheegaye kaasoo toobad keen waa dhaartaha wada marina taasina waxa weeye aadaabtuu leeya licaanku cidda markaa mas-uuliyiinta ah ee hogaaminta leh ayaa dadka sidan ugu soo bandhigaya towbad inay keenaan uma qaamat fashahidat iyadiina dhaari bay martay inta istaagtay falamaa kaana cinda alkhaamisa markii shanaad marka ay gabadhii marayso an qadiba allahu calayha in kaana min a min asaadiqiin cadhada ilaahay dusheeda ay ahaatay ninku hadduu run sheegaya halkaa markay markii shanaad marayso wa qaaluu lahaa asxaabtuna ay ku yidhaahdeen innahaa muujiba ka joog taasi waa tii naarta waajibinayse agjooga agjoogayaal baa iyaguna jira ku tiraabaya bal inuu qofkan xumaanta ka hakado markaa dhinaca nebigaa ka soo hadlaya dhinacana asxaabtaa ka soo hadlaya mimbarkiibaa la geynayaa masaajidkaa la geynayaa casar baa lala doonanayaa jamac badan baa loo urur intaa waxa la isleeyay bal qofku inuu hakado ila cadaabka dambaad darana wa qaaluu lahaa waxay ku yidhaahdeen innahaa muujiba hadda tani waa tii waajibinaysa heblaayo qaala ibnu cabbaasin wuxuu yihi fatalaka'at wanakasat kaanada khabarkeedii baa kaas falamaa kaana cinda alkhaamisa markii shanaad markuu arrinku marayo ee sidaa lagu yidhi fatalaka'at wanakas wanakasat way hakatoo dib bay isu taagtay talaku waxa weeye way joogsatay nagsiguna waxa weeye dib bay u yaro tallaabsatay hadalkii iyo ficilkiiba reefas bay yaro gashatay sidii wax joogsadoo tanaasulay xataa danana annahaa satarjic ilaa aan u malaynay gabadhu ina dhaarihii ka joogsanaysa iyo licaankii faqaalat waxay tihi intay soo karaar qaadatay laa afdaxu lyaw laa afdaxu qawmii saa'ira alyawm wallahi inaanan maanta maanta wixii ka dambeey inaanan qoladayda ceebeynaynin ha ka yaabi tolka ceeb uma soo jiiday tusinaysata iyaga ka mida odhan maayo wixii doonaadaha ka dhace waan ku hurgufi weeye maasha ardaaga waxaa la idhaahdaana wuu iska hawl badan yihi ficiltankuna waa khatar badan yahi ficiltan baa islaantaa qaaday oo waxay tihi fadeexad iyo gabadh xun baa reerkaa ka soo baxday anigu tolkay usoo jiidi maayo laa afdaxu qawmii qoladayda fadeexadayn maayo saa'ira alyawm baaqi lyawm maanta wixii ka soo hadhay macnaha iminkii laga bilaabo dhaartan ka jira famadad horay bay ugu socotay dhaartii bay iyana martay kana shan iyana shan warkiiba dhammaan faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu faalladiibuu ka dabageeyo wuxuu yihi kuwana wuu faaleeyey absiruuhaa bal hadda u fiirsada fain jaa-at hadday timaado bihi ilmahaasay keentay akxala alcaynayn isagoo indha kuulan saabiqa alalyatayn baryo waaweyn khadallaja saaqayn oo shirixyo buurbuuran shirixyada macnaha dhudhumada dhudhumadiisu ay kuuskuusan yihiin fa huwa lishariiki bni samxaa ninkaa lagu sheegay ee magacaa la yidhaahdo ayaa ka dhalay fajaaءat bihi kadalika waladkiibay sidii ku dhashay isagoo tilmaantiilo wada buurbuuran oo wada indhakuulan faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxau ihi lowlaa maa madaa waxaa tegay haddaanu jirinoo min kitaab illaah kitaabkaa ilaahay ee aynu camal gelinay ama masaladan ka warramay haddaanu jiri lahayn lakaana waxa ahaan lahaa lii aniga walahaa iyo gabadhaa sha'nun arrin baana dhex mari lahaa aniga iyo gabadhaa waxbaana kala gaari lahaa ciqaab baan ku fulin lahaa laakiin dee meel loo maraa maanta macnaha weladkani calaamooyinkiisiiyo wixii oo dhami ninkii lagu sheegay bay u u egaaday iyadiina xaggii arrinku sinadii buu u janjeeraa iyo wixii la sheegayey sidaa daraaddeed dhagaxii baan ku dili lahaa ilaa xaasaray soo martay waxaa si xakameeyey qur-aanka can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam amara rajulan ninbuu amar ku siiyey xiina amara markii uu faray almutalaacinayni an yatalaacanaa labadan qofe licaanka samaynaya inay nacdaltamaan oo dhaarahan ay maraan markuu labadooda amarkaa siiyey ee amarkaasi uu horraysu yihi idinku licaanka wada nin kalena amar buu siiyo wuxuu ku amray an yadaca inuu dhiga ninkaas yadahu gacantiisa calaa fiihi afkiisa cinda alkhaamisati marka shanaad yaquulu uu yidhaahdo innahaa muujiba waa tii waajibinaysa halka hore waxaynu soo marnay gabadhii in agjoogayaashu ay ku yidhaahdeen waa tii waajibinaysae u fiirsa ka joog iyada markaa dee waa cawra oo afkeeda lama taabanin ninkiina markaa sidan oo kale weeye oo isagana war waa tii waajibinaysa naarta weyn marka dhacdasha aada ku dhawaaqayso ee ka fiirsaa isagana nin odhanaya halkan jooga oo abhintaa qaabilsan laakiin afkaba gacanta ka saarayaba oo aan fic qowl keliya ku daynaynine nin ag joogowaya markuu tashanaad gaadho ayuu odhanaya ah gacantuu afka ka saaraya innahaa muujiba waar ha ku degdegin waxaasoo dhan waxaa la eegayaa bal inuu soo baxo ka beenta sheegaya can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lilmutanaacinayni wuxuu ku yidhi intan oo dhan waa ziyaado riwaayooyinkii midiba waxbay la dheeraatay intiibu kusoo ururinaya si duruqda xadiidka faa'iidooyinkooda kugu dhammaystirmaan nebigu waxau yihi xisaabukumaa cala allah xisaabtiinu allay saaranta allow baa idin xisaabin axadukumaa kaadib midkiin baa been sheegaya laa sabiila laka calayha wadda umalihi dambood ku qabto orid ori kaa dhimanta laa sabiila laka calayha wadda dambood usoo marta tani dhimanta qaala yaa rasuula allah wuxuu ihi rasuulki ilaahayow maali hadda xoolaa meesha iga maray xilowaaye xoolana waan jireen hadda qaala wuxuu uhi laa maala laka wax allawa xoolaa tan ku leeday ma jiro in kadabta in kunta shadaqta calayha haddii aada run sheegayso oo sinadan ay samaysay fa huwa maalkaa aada sheegaysaa bima staxlalta min farjiha dee cawradeedii baad ku xalaashatay oo horeba waa usoo wada dhaqmayseen waa meherkii iyo kharashkii weeye dee waa adigii ku xalaashaday bu wain kunta kadabta calayha haddii aada ku been abuuratayna fadaalika maalkaasi abcadu waa fogi badan yahay laka adiga dee waabu kaasii fog yahay oo dembiil adduunyo ma helo dunyo been abuuradkaagaada ka weyn badde hadday been tahayna marka halkaana waxaa ka muuqday haddii iyadiiba xataa dee sidana xaaladdu ay u muuqato in beeni xaggeeda ay ka timi ama sidaduba xaggeeda calaamooyin la helay sidii fasakh oo kale inaanu u sugmaynin ninka maalka can saciid ibni jubairin qaala qultu libni cumara cabdillaahi bni cumar waxaan ku idhi bu uhi taabicigaa jaliilka saciid rajulu qadafa imra'ata nin baa xaaskiisii qadfay maxaa la yeelayaa qaala wuxu uhi faraqa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu kala kaxeeyey bayna akhaway bani lcajlaan qoladii reer bani cajlaan labadii qof ayuu kala kaxeeyey macnaha akhaway bani cajlaan reer bani cajlaan labadii qofa ka tirsanaa weeye ee maaha laba qof oo walaalaa haddii lagu idhaahdo akhuu bani cajlaan waa qof ka tirsan weeye akhuu akhuu qabiilati kada waxa weeye qof ka tirsan oo walaalkooda bimacnaa iyaga ka mid a marka labadii qofee reer bani cajlaan wuu kala kaxeeyey wa qaala nebigu waxau ihi allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ib war ilaahay wuu ogay inuu midkiin been sheegaya midkiin matoobad keenaya yuradiduhaa halaaa maraat saddex jeer buu nebigu ku celiyey uu ku celiyey uu ka celiyey fa abayaa labadoodii way diideen oo nagtay xarfiyeen mid waliba shantii buu maray fafaraqa baynahumaa wuu kala kaxeeyey can ibni cumara ana rajula laacana imra'ata nin baa licaankii sameeyey fii zamaani rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhiisibuu ka dhaartay waintafaa min waladiha waladkeediina wuu iska anfiyey o wuu iska reebay fafaraqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama baynahumaa labadoodii wuu kala kaxeeyey wa alxaqa alwalada bilmar'a waladkiina wuxuu haleeshiiyey gabadhii macnaha wuxuuna riwaayooyinkanuu kugu caddaynayaa nataa'iju licaan licaanka waxyaabaha waa aadaabtii licaanka kayfiyaddii licaanka natiijooyinkii ka soo baxayay cidda oogeysa aadaabtii waxaa ka mid ah in mas-uulka ummadda iyo garsoorku oogo odayaalna ma oogi karaan licaanka iyo xeer ciqaabeedyada qabiilana ma oogi karto labada shaksina ma oogi karaan oo dee waa jaafaajiriq iyo muran unbaa bilaabmaya cid wax soo afjari kartoo wax dadka udhaxaysaa waa inay jirto sidaa nebiguba samaynaya calayhi salaatu wasalaam kayfiyadiina waa inaga aragnay oo waxaa yuqallad bilwaqti wa biljamci wa bilkayfiya hab loo adkeeyo iyo wakti lagu adkeeyo iyo dad lagu adkeeyo ayaa uu leeyahay cuqubadiina waxaynu soo aragnaynaa nataa'ijkii waxaa ka mida dee xeer ciqaabeedkii isaga lagu qaadi lahaabaa ka dhacayo siddeetankiya iyadana xeer ciqaabeedkii kusoo jeesan lahaayoo dhagax kudilkiiyabaa ka dhacaya waladkiina waa raacaya labadoodiina way kala tegeen waxyaabahasa ka dhalanaya wa fii lafdin wa ankara xamlahaa uurkeediibuu diiday fa kaana ibnuhaa yudcaa ilayha waladkeeda iyada ayaa loogu yeedhi jiray oo la odhan jiray ina heblaayo baabun idaa shakka fi lwalad hadduu qofku waladkiisii ka shakiyo isagoon u egayn daraaddeed maxaa la yeelayaa indhaha waxba muu saarin iyada oo maaragtay qof kale xumaan ku samaynaya xaaskiisa muu arag mana laha maan dhalin oo dee kama dhaar taasina maaha sidii tii hore lamid maaha laakiin xagga midabka unbuu ka shakiyey taa maxaa la yeelaya jawaabteediiba xadiidkani ka hadlaya can abi hurayrata qaala rajulu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nin baa nebiga u yimi min bani fazaarah qoladaasuu ka tirsan yihi faqaala wuxuu yihi ina imra'atii jaa'at biwaladin aswad xaaskaygii waxay la timid walad madow ilmo madow anna waan caddahay wey marka xikmadaha rasuulkay ka mid ahay sala allahu alayhi wasalam qofka intaanu u jawaabin inuu su-aal ku celiyo su-aashaa marka uu qofku ka jawaabo ayay jawaab u noqonaysaa isaga macnaha waa asaariibta ummadda loo qanciyay ka mid tahay qofku marka uu wax istaawinayo in niqaash arrinta la geliyo iyo dood su-aalo la keeno istintaaj natiijada halkaa ka dhalata isaga ay jawaab u noqoto jawaab uu isagu bixiyey baa jawaab u noqonaysa waana ta ugu cajo badan waana dariiqooyinka asaaliibta dacwadda qofka aada u shakisan ama munkirkee wax diidan loo ifxaamiyo ama loo aamusiiyo fa qaala markaasaa nebigu waxau ihi hal laka min ibil bal horta islaanta halkaa inaga yaro dhigoo geel miyaad leeday qaala nacam wuu jiraa buuhi geelaas qaala maa alwaanuhaa su-aalii baa sii socda iyo doodii midabadeedu waa noocma qaala xumrun waa geel guduudan buuhi ama wada casaan ah qaala wuxuu uhi fahal fiiha min awraq mid midow bacdi ma ku jira ama cadaan iyo cimiir iyo madmadow iyo wax noocaasa isugu jira qaala wuxuu uhi ina fiiha lawurqan haa wuu jiraa mid midow bacadka aada sheegaysaa qaala wuxuu uhi fa annaa turaahu xaggead u malaynaysaa inuu geela ka soo galay bal hadduu geela ka dhashay qaala wuxuu uhi casaa an yakuuna nasacahu cirqun waxaa laga yaabaa awrdhalyo hore inay jiidatay an yakuuna nasacahu cirqun cirqigu waxa weeye xidid hore oo inuu hidaraaca laga yaabaa mid hore oon iminka geela ka mid ahayn qaala wuxu uhi wahaadaa casaa an yakuuna nasacahu cirqun weladkanna waxaa laga yaabaa oday hore inuu hiddihiisu jiitay oday hore oo idinka idinka mid ahaa soo madoobaa ayaa kana la sii madoobaaday bu saasay ka dhigantay dee falsafad kale ninkii ma keeni karo aqoontan uu nebigu keenay mid ka weyn ma keeni karo ma odhan karo geel iyo rag way kala duwanyiin cilmi noocaas ahoo dee biologika ku saabsan iyo laababkiisiiya waxaani ninkani ma hayee dee halkaasay kaga go'day khalaas dee haddaa iska qaatay wey kaygii midoobaa can abi hurayrata biisnaadihi wamacnaahu qaala waxiinaidin wahuwa xiinaidin ninku waktigu hadalkaa lahaa yucaridu wuxuu soo ban sarbeebayey ama maldahayey ama u duur xulayey bian yanfiyahu inuu iska reebo weladka masuu caddaynin hadduu odhan laha habartu mid madoobay keento sine ah ayaa meesha maraya qadafkiibaa kusoo rag ninkii qayliyay halkiisiba la marin lahaa laakiin waa nin cilmi lahoo waxna wuu sheegay afkana kuma ballaarinin wuu yaro sarbeebay marka halkaana waxaa ka muuqday shayga licaanka qadafka la yidhaahdaa inuu u baahan yahay tasriixan laa tacriidan in wax la caddeeyo ayuu u baahan yahay eray cad markuu qofku ku dhawaaqo qofkaasina uu ku sheegay ayuu xeer ciqaabeedkii qadafka lagu yeelanayaa laakiin hadday sarbeeb tahay laguma yeelanayo erayo markaa sarbeeb ahoo dul uu dul marayo taasina waa masalo kaloo fiqi oo laga qaatay qof baa qof aflagaadeeyey markii hadalkiisii la miisaamay sina cad kumuu sheegin sina cad waa hebel waa saani ama waa dhilay ama waa khabiir erayo noocaasa mu odhanine waa nin madow meelahaasu warwareega waxbuu sheegay marka waxaan adigu ku caddayn can abi hurayrata ana acraabiya ata nabiya sala allahu alayhi wasalam faqaala markaa nabigu ninkii waxa uu yidhi ina imra'atii waladat gulaama aswada wa inii unkiru waanaan diidana ama waan garan la'ahay sidaasuu yidhi inkaarku marba uu noqdaa waan garan la'ahay ninkaa waan garan la'ahay buuhi arrinkiisa fadakara macnaahu jawaabteeda waa caynkaa qof aanad sina ku arkaynin ama walaad aanad odhan karaynin maan dhalinba anugu oo inaad dhashiyo inaad inaan dhalin labaduba ay suuragel yihiin midabkoo kaa bedelan daraaddeed kuma anfiyi kartid halkaasu sharcigu mariyo baabun fi iddicaai waladi zina wuxuu kana u baab yahay waladu zinaha sheegashadiisa macnaha walad qofkani aanu dhalin inaanu isaguna isu soo sugi karin oonu sheegan karin welad aan sharciga ku dhalan biyihiisiba ha ahaadee welad aan sharci iyo meher ku dhalan isuma soo abtirin karo hadduu dhintayna ehelkiisu kuma xidhi karaan oo uguma abtirin karaan ee goorta waladkan isaga ah uu qofku isku soo abtirinayo waa inuu meher ugu dhasho ama hadduu dhintay oo lagu darayo usradiisii iyo abtirsiimadiisana waa inuu meher ku dhasho taasi baa markaa halkan ba uu baabiyey can cabdillaahi ibni cabr bn caas qaala ina nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu qadaa wuxuu xukumay ana kula mustalxaq walad kasta oo la ishaleeshii la haleeshiyey qof kaasoo istulxiqa bacda abiihi aabbihii dabadii intuu dhintay la haleeshiyey isaga alladii kaasoo yudcaa lahu loogu yeedhayay oo berigii hore ina hebel la odhan jiray intuu noolaa iddacaahu warada iddacaahu kaana wuxuu noqonayaa iddacaahu warasatu waxa uu noqonayaa mid ay warasadiisu isaga ugu yeedheen ay markaa u nisbeeyeen marka waxbaa yaro xadfan oo jawaabtii bay noqonaysaa halkaa hore qadaa wuxuu xukumay waladkii la haleeshiyey aabbihii intuu dhintay aabbihiina loogu yeedhi jiray yasixu iddicaau warasati waxaa ansaxaya in dadkii dhexlayaashiisa ahaa aabbihii ay ku aftiriyaan odaygu markii uu noolaa ina hebel baa la odhan jiray markii uu dhintayna dhexlayaashiisii baa yidhi waa ina hebel kaa waa la raacinaya faqadaa wuxuu xukumay nebigu anna kulla man kaana qof kasta oo ka ahaaday min amatin addoon yamlikuhaa uu qofku lahaa yowma asaabahaa maalintuu u galmooday addoontan hadduu qofkani iska lahaa maalintuu ilmahani calool galay faqad laxiqa ilmahaasi wuxuu haleelayaa biman istalxaqahu ciddii ishaleeshiisa oo ninbaa addoon iskale uula mucaamaloodaa ilmuhu ka dhalay istilxaaqaasi wuu ansaxaya inuu idhaha waa kaygi dee ilmihii addoonna noqon maayo waa xor walaysa lahu uma sugnaanin waladkaa mimaa qusima wixii la qaybiyey qablahu isaga hortii intaanu dhalanin min almiiraasi dhaxalka shay-an waxba kuma lahaa weliba xadiidku wuxuu sii khuseynayey waktiyada islaamka bilowgiisiibuu nebigu sheegay ilan culimadu islaamka ka hor wixii la cunay ama la qaybsaday intaanu dhalanin weladkani waxba kuma leh istilxaaqanina wuxuu aada isaga badnaa iyo isaleeshiintani waktigii jaahiliyada ayuu aada u badnaa mid ay dhaleen iyo mid aanay dhalinba hebel baa dhalay anigaa dhalay waxaasunbaa badnaan jirtay oo addoommo ay la kulmeen ama ay ka sinaysteen ama uu lahaa ama mid wadaageen unba odhan laysku qabsan jireen carruur markaasuu nebigu kala xukumaya marka waxau uhi walaysa lahu waladka nasabkiisu sugmay uma sugna mimaa qusima qablahu min almiiraasi shay-un dhaxalkii intaanu dhalan ka hor waktigii jaahiliyada la qaybsaday iminka kuma doodayo nasabadiisaa sugmi maalkii u dhaafay wamaa adraka min min miiraasin wixii dhaxalehee ilmahani uu soo gaadho uu dhashay lam yuqsam kaasoo aan la qaybinin falahu nasiibuhu buu leeyahy mar hadduu soo dhashay wixii dhaxal uu soo gaadhay waxa ka qaato walaa yalxaqu ma haleelo waladku aabbihii idaa kaana abuuhu markuu aabbihii yahay alladii aabbahaasoo yudcaa lahu loogu yeedhaya ankarahu mid diiday waladkan markuu noolaaba aabbihii baa yidhi anumaan dhalinkaa markuu dhintayna laga daba tuuri maayo wain kaana haddii uu ka ahaaday waa masalo kale waladkani min amatin addoon buu ka dhalay ninkani si carabtuba samayn jireen lam yamlika aanu lahayn addoon aanu qabin lahaynna ayuu ka sinaystay aw amase min xuratin gabadh xora caahara bihaa ayuu ka sinaystay gabadh xora buu ka sinaystay fainahu laa yulxaqu bihi lama haleeshiinayo walaa yariu mana dhexlayo iminka dee addoontii ma hayno laakiin tu xorahoo qofku uu ka sinaystay hadduu doono marka dambe haba guursado ayaa inaga iska badan oo la yidhaahdo waa meherka horeysiis unba yidhaahdaa ninku hadduu gabadh uru yeelo oo markaa dambe loo meheriyo dee wuxuun aynu iska naqaanaa in la yidhahdo waa meherka horeysiis marka nebigu wuxuu xukumay inaanu ku aftirsanayni hooyadii ku aftirsanayo fainahu laa yalxaqu bihi walaa yaris aabbihii mana haleelayo mana dhexlayo lana tuuri maayo waa la korinaya hadduu doono kaasiba ha koriyo bihiisiba ha ahaado mar haddaanu sharci ku dhalanin wuxuunu ka mid yahay muslimiinta loo samafalayo la korinayo hooyadii baana ku aftirsanaya wain kaana haddii uu yahay alladii yudcaa lahu ninkan loogu yeedhayo huwa iddacaahu mid sheegtayba oo markii uu noolaaba waa inankaygu odhan jiray gabadh xorana wuu ka sinaystay fa huwa waladu zinyatin weeye waa waladu zinaw min xuratin kaana aw ama ama gabadh xora ha ka dhalo ama addoon ha ka dhalo waxaa sharcigo nebigu uu ku celcelinaya adkaynaya qofka ama ha loo nisbeeyo ama isagu ha sheegto ama ha noolaado ama ha dhinto weladkani waa inuu dariiqo sharciga gabadha kaga dhalay dariiqada sharciga qur-aanku uu sheegay gabadh loogu galmoon karo wax lagaga dhali karaana waa maxay waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanum labadaa midun weeye dadka muuminiinta ah ilaahay wuxuu ku ammaanay cawradooda iyo ibtooday xaaraan ka haystaa ilaa ooridooda iyo addoommahooda u mooyaane ooriyaha ay qabaan ay meher sharciga ku qabaan way la mucaamaloodaan waxay ka dhalaanna waa awlaaddoodii addoomma haddii ay leeyihinna way la mucaamaloodaan siduu nebiguba xaasas u lahaa addoommana u lahaa addoomihiisa maariya alqibtiya baa ka mid ahay oo ibraahim u dhashay wax meheri ma jiro laakiin lahaanshaha milkulyamiin qur-aankii baa ilahay baa ku fasaxay lahaanshaha uu qofkani leeyahaybaa wuxuu ka miisaan badan yahayba meherka laftiisa oo haddii meherka iyo lahaanshuhu ay kulmaan milkigaa xoog bata bay yidhahaan culimadu meherkaa fasakhmaya milkulyamiin waa aqwa min alcaqd saa daraaddeed mar nebigu markaa tan uu leeyahy wain kaana aladii yudcaa lahu huwa iddacaahu kan loogu yeedhay loogu abtiriyay hadduu isaguba isku abtirin jiray fa huwa waladu zinyatin waa waladu zina un ilmuhu min xuratin kaana aw ama ama xor ha ka dhalo ama addoon ha ka dhalo mar haddaanu lahaanshana jirin meherna jirin marka halkaa ha loo fiirsado dee lama laha ilmihii ha la tuuro laakiin dariiqadaa sheegaysa ninku intuu gabadh nin iyo gabadhi ay kulmaan ay yidhahdaan bal inaynu wax dhalayna aynu istijaabino waa si ay yidhaahdaan dadka liitaaye markay uuraysato waar da igu qaado iyo kugu qaata iyo odayaashii koofiyadda ha soo gashadaan iyaguna waar bal caaqilow hadla dee waar inan baa naga xumaysaana ku qaata dee ku qaadanay weladkiina loo meheri isagoo iyadoo uur dhana dee waa loo meherinayaa taana culimo badan baa ka muransan oo mama mehersamaysay leeyihin waayo cidday ku jirtaa ilaa ay dhasho ma mehersamayso adigu dee markaa taasi waa kaa u nebigu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam can ibni cumara biisnaadihi wa macnaahu xadiidkaa hore sanadkiisi iyo macnihiisi baa ibni cumar laga warinaya zaada wuxuu ku daray waa ziyaadayi unbu soo qabta wa huwa waladu zina waa waladu zina liahli ummihi hooyadii qoladooduu raacaya man kaanuu cidday doonaya ha ahaadeen xuratan aw ama ama xor ha ahaado xor ha gabadha xor ha ahaato ilmahan waladusinaha laga dhalay ama addoon ha ahaato ninkani qoladuu yahay raaci maaye wuxuu raacayaa gabadha iyo reerkay ka soo jeeda wadaalika kanina fii maa kii weeye istulxiqa fii awali alislaam islaamka bilowgeesii istilxaaqii iman jiray weeye fama اqtusima min maalin wixii xoolo la qaybsaday qabla alislaami islaamka ka hor wixii dhaxal ahaa ee la qaybsaday faqad madaa wuu tegey lagu noqon maayo lagu noqon maayo markaa qabla alislaam iyo bacda alislaam inay arrintani ahayd ayaa halkan laga qaatay marka haddii laakiin fil islaami ay tahay xaggan abtirsiimadu waa sidaa abtirsiimadu sideedaa weeye oo wixii dariiqadaa sharcigaa ku dhashayna abtirsiimadiisu way sugmaysaa laakiin xaggaa dhaxalka ile qabla alislaam iyo bacda alislaam baa la eegaya iminka markaynu fil islaami wada nahay qofkii dhaxalkii hore iyo kii dambeba uu leeyay weladkan haddii uu sugmo inuu isagu dhalay sharci ahaan oo dhaxalkii badh lasii qaybsaday badhna hadhan yahay ama la wada qaybsadayba intuu uurka ku jiray waxa weeye qalad marjuuc alqalad marjuuc hala soo celiyo wey hala soo celinaya ilmihii dhashay dee hebel baa dhalay dhaxalkiisii baa soo cunteena soo celiya wey marka waa inaad ufahamtaa masaladan la leeyahay dhaxalka wixii la cunay ninkan abtirsiimadiisu sugantay yaan waxba laga siinin waa qabla alislaam maa qabla alislaam weye faqad madaa lianna alislaama yajubu maa qabla islaamnimadu wixii ka horreeyey way dumiyaan marka maanta xukunkaasi inuu isbedelay bay culimadu kugu ishaarayaan baabun fi lqaafa qaafadu waxa weeyaan shaygan loo yaqaano baadhitaanka qofka la baadho hiddihiisa iyo wakaanshaha cidda u egi kadib marka lagu murmo anaa dhalay iyo anaa dhalay ama labaduba sheegtaan ama labaduba diidaan yuu raacayaa yaa loo egeysinayaa yaa kala xukumaya can caaisha qaalat waxay tidhi dakhala calaya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam waxaa ii soo galay rasuulka ilaahay yowman maalin masruuran isagoo far laf- laga farxiyey waa ismi mafcuul masruuran iyadoo laga farxiyey wa fii lafdin tucrafu waa la garanayaa asaariiru weji wejigiisa hirarkiisa ama farxadda wejigiisaa la garanayaa oo wejiga qofku qosol baa ka muuqday iyo iftiin fa qaala markaa nebigu wuxuu idhi waxaa ka farxiyey isagoo caaisha u sheegaya ay caaisha caaishaay xuruuf xuruufta wax la isugu yeedha tobanka ah ayay ay ka mid ay iyo yaa iyo a a xuruuftaasi ka mid marka ay caaisha waxay u taallaa yaa caaisha caaishaay alam taray miyaanad arkaynin caaisha ama aanad ogeyn ana mujazazan almudlajiy almudlajiy ninkii magacaa la odhan jiray qolada ahaa ee dadka hiddahoodiiya sheegi jiray say isugu eeg yihiin ra'aa zaydan wa usaama waxa uu arkay zayd iyo usaama waa zayd ibnu xaarisa oo berigii horeyna nebi maxamed la odhan jiray intaan qur-aanku diidin iyo inankiisii usaamatu bnu zayd labadoodu arkay qad qadayaa ru'uusahumaa madaxoodii waxay ku dabooleen biqatiifatin go- weyn ama busto weyn wa badat aqdaamuhuma gomadahooduna way soo muuqdaa usaame iyo inankiisa meel wada hurdo oo maro weyn qatiifadu waa wax dee marna la goglado marna la huwado sida bustahoo kale ayay qaarka sare iska saareen wejigoodii ma muuqdo gomadahood iyo cagahoodunbaa muuqda fa qaala markaa ninkii waxa uu yidhi wax eegi jiray ina haadihi alaqdaama bacduhaa min bacd cagahani way isdhaleenun weeye xaasilku ina haadihi alaqdaama gomadahan ama cagahan bacduhaa barhkeed min bacdin buu ka yimi labadan qof way isdhaleen qaala abu daawuud waxau uhi kaana usaamatu aswada wa kaana zaydun abyada berigii horena dadka qaarkood dadun baa wax sheega unoo dadkaasun la daba dhigay oo intay shaqo tegi lahaayeen dadun wax ka sheega usaamana nin madow buu ahaa waa ninkii la dhalay zaydna nin cad buu ahaa odaygii halkaasi cawdee carbeed oo kale ayuunba arrinkoodii uu ku dhacay oo qaar baa odhan jiray muu dhalin hadduu dhalay dee muu egaado way yala nuunayn jireen dee ahlu beytkii rasuulka iyo dadkii saaxiibadiisi ee kuwuu jeclaa ag joogayna wey sababta markaa keentay hadalkii la sheegi jiray buu ninkani beeniyey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuu ku farxay ninkanna qaa'if buu ahaayo nin dadka u eegi jiray buu ahaa say isu hiddahooda can caishata bi haada xadiidkan qaalat waxay tidhi dakhala calaya masruuran tabruqu waxaa markaa buruuqu waa iftiinka waxaa iftiimaya asaariiru weji wejigiisa hirarkiisan wejiga hirarkiisan hore ama qababka uu leeyahy qaala abu daawuud waxau uhi wasamictu axmed bna saalix waxaan maqlay sheekhaasoo yaquulu odhanaya kaana usaamatu aswada shadiida shadiida sawaad waxaa nin madowgiisuu daranayo mila alqaar daamurka oo kale ah qaarku daamurkana waa lagu yidhaahdaa kalar adu mid mida madow buu lahaa wa kaana zaydun abyada mila alqudni sida dunta u caddaa malaakata labadaasaa isdhalay dunta caddaankeeda waa adiga arkay daamurkana madowgiisa ninkana malaa wuu kusii yaro xeel dheeraadee sidoodii kale haykalkoodii kale iyo borigii wixii way isku yaro eg yihiin dee cagihii qorqornaantii laakiin midabkii un ayaa kana ilaahay maadadii milaaniinta la odhan jiray buu ku badiyey kana way ku yaraatay maadadii kalarka ama keenaysay ilaahay ku kala duwaya addoomaha subxaana wa tacaala marka taasoo hadal laga keenay baa ninkani beeniyey nebiguna uu ku farxay calayhi salaatu wasala halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa markay dadku isqabtaan ama qofkan dee la eegayaba hidihiisa khibradda iyo ahlulcilmiga dadka khibradda u leh iyo dadka wax kala saara in loola noqon karo casrigan aynu joognana dee waxyaabahan alximd annawowi la yidhaahdo ama habkan wax loo baadho waa la cuskan karayaa inkastoo culimadu ay tilmaamaan nafyiga iyo ihbaatku inuu kala duwan yahay oo loo cusan loo cuskan karo qaybta ihbaatka iyo sugidda nasabka ee aan loo cuskan karayn xagga anfinta way kala muhiimsan yihiinoo marka nasab la sugayo wax badan baa la fududeeya marka se la anfiyayo aad baa loo adkeeyaa waayo waxaa la doonayaa dadku inay isku wada xidhmaan oo qof waliba meel helo oo la kala dego laakiin qofka la reebaya wax aada u cad waa in lagu reebaa sida baabuurka aynu soo maraynay wax aada u cad nin iyo gabadhaan is-arag oo kale iyo wixii lamid a waa baabkaas waa inu noqdaa de adiga arkayayba iyadoo waladkii kan uu u egaaday oo nebigu si fiican uu faaleeyey ayaa haddana la raacin kari waayo idan markaa qaybta anfinta muu dhalin kani marka la leeyahay ximdigaas ama baaritaanka noocaasa way aad baa looga soo horjeestaa ama wax badan bay culimadu diidaan qofkana waxaa la ogyahay de haddii banaan loo saaro oo la idhaha kani muu dhalin oo kani muu dhalin oo cidlo lagu tuuro wax adna aan la haynin dee waxay noqonaysaa kala tuur bay noqonaysaa kala kicin waxaa lagu kala kicin karaa waxad marka tanna waxoogaa ayay yaro nuuneeyaan inkastoo baxiga beri hore igu dambeysay oo u baahan yahay bal wixii casriga ay maaragtay in lagu yar noqdo u baahan yahay kolley an si yareeg insha allah wallahu aclam